mas-uuliyiinta caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegay inay korodhay tirada xaaladaha cudurka dabaysha oo haatan dhan boqol iyo lixdan xaaladood dhakhaatiirtu waxay sheegeen in xaaladahii ugu dambeeyey laga soo sheegay magaalada boosaaso waxayse dhakhaatiirtu sheegtay inay ku kalsoon yihiin in xakamaynta idhaahdee in la xakamayn karayo cudurkan haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray doctor cabdikariim caseyr cali oo ah khabiir cudurka dabaysha kana mid ah dhakhaatiirta ku lugta leh ololaha la dagaalanka cudurkan waxaanu ugu horreyn weydiiyey kaysaskii amaba xaaladihii u dambeeyey haddadan aan kula hadlayo boqol iyo lixdan keys weeye ama xaaladood gobolka banaadir waxa waaye lixdan iyo sideed xaaladood gobolka shabeellaha hoose waa soddon iyo laba keys gobolka shabeellaha dhexe waa toddoba iyo toban keys gobolka bokool waa hal keys unbaa laga hayaa ama hal xaalad baa laga hayaa waxa weeye gobolka bay waa shan iyo toban xaaladood gobolka sool waa laba keys gobolka bari waa hal jubbada hoose waa saddex iyo toban keys gobolka jubbada dhexe waa laba keys gobolka gado waa laba keys muxuu ahaa gobolka gadgaduud waa labo gobolka iiraanna waa shan keys intaasoo keys markaa isku darto waa boqol iyo lixdan keys wey xaaladooda marka maalaba maalinta ka dambayso saxarooyinkii ama la qaaday confirmationka way soo noqon karaan intaana way ka kordhi karaan maalmaha soo socda waay meeshii ugu dambeysay ee la idiin soo sheegay ee uu gaaray wahalkay waa gobolkay waa gobolka bari sidaan hadda kuu sheegaya goboladan kale hadde waxa weeye muxuu ahaa shabeellaha dhaxooreba uu jiray hadda toddoba keis baa saaka naloo soo sheegay toddobadaas keisna hadda balcad baa ku jirtay iyo saddex degmada muxuu ahaa gobolka hiiraan marka waxaa laga yaabaa inay keis ka jiraan laakiin aanan keiska aanan la arkin baa dhici karaysa laakiin intan waa intii la xaqiijiyo hadda la ogya waa gartay marka maxaa idinka yaabiyey markaad eegtaan fiditaanka cudurkan hade waa waxyaabaha hadda yaab kale waxaa weeye kaysaskan hadda cusub waxaa ku jira mataqaanaa case oo hadee gobolka iiraan ah degmada maxaad oo kale waxa weeye waa toddoba iyo labaatan jir weye toddoba iyo labaatan jir weeye waa qof weyn bil ahaan markaa fiiriso waa saddex boqol iyo labaatan iyo afar bilood buu jiraa ma garat marka waxaad arkaysaa marka xanuunka waxa weeye ilmihii iyo dadka waaweynba way isugu jiraan marka waxaa laga yaabaa marka dad fara badan oo hade da-dan hadda aan fiirinayno shan iyo tobanka sano ka hooseysa oo kale dad oo ka badan baa jiri karaa oo laakiin hade maadaama meelo fara badan aan la gaari karin inuu xanuunka hadda u badan karaa laga yaabaa gobolada qaarkood waa gartay sidoo kale waxaa laga sheegayey gobolka gedo oo kale puntlandna waad sheegtay mid ka mida gobolka bari halkiis in laga helay marka maxaa ugu wacan fiditaanka cudurkan hade waxyaabaha ugu wacan waxaa weye immunity gab baa jiro annaga hade waxa weye dadkii difaacday difaac baanan jirin hade muddo dheer oo ilaa adiga shan sano wax ka badan ah baa meelo fara badan baad arkaysaa oo hade xanuunkan talaalkii uu ka joogsaday baa jirtay hade waad ogtahay haba u badnaato goboladan koonfurta ha u badnaato waxa weye maadaama immunitygii iyo difaaci jirka uu keeni lahaa talaalka talaalkii baanan jirin marka waxaad arkaysaa marka xanuunadan markiisa hore hadda koonfurtii buu ka bilowday marka waxaad arkaysaa marka viruskii ama xanuunkii meelo badan oo bulshada dhexdeeda uu ku dhex wareegayaa qofkuu haleelayana waa qofka aanan difaaca jirka lahayn oon horey tallaalka u qaadan waa gartay wax la qaban karo oo hadda lagu joojin karo fiditaankiisa ma jira aada iyo aad waa waxyaabaha lagu tala jiro hadda muxuu ahaa oo hade w h o unicef iyo wasaaradaha caafimaadka ay hadda ku mashquulsan yihiin waxyaabaha lagu hakin karaa waxay tahay in la baabi'iyo muxuu ahaa dadkan aanan tallaalneen inuu tallaalka gaaro wey marka immunity gaabkaan kuu sheegayay difaaca dadka aanan lahayn muxuu ahaa tallaalka in la wada gaadhsiiyo inkastay aada u adag tahayba gaadhsiintooda waayo gobollo fara badan oo accessibilitygeeda ama gaarideeda uu aada u adag yahay baa jirta laakiin ilaa uu jiro caruur ama qof aan tallaalka qaadan oo hade difaacaana jirkiisa lahayn hadda viruska waad ogtahay baan umalaynaya isagoo wareegayabu wuxuu ku tegayaa qof tallaalan ama qof immunitygiis hagaagsan yahay wuu istaagayaa wuu baaba-aya laakiin markuu helo qof mataqaanaa aanan immunity ama difaacaana jirkiisa lahayn markuu gaaro wuu ku dhacayaa kiibaa marka faafinaya kiibaa marka wuxuu noqonayaa midkii cudurkii waday ee bulshadii wada gaarsiinaya buu noqonaya marka dadkii oo fahmo wel loo baahan yahay meelo badanoo hadda waxaa jirta uu hade tallaalkiina gaari kara laakiin haddana dadkiina aysan fahamsaneen marka wacyigelintii iyo wargelinta loo loo sheegayo mataqaanaa tallaalka inay qaataan waa waxyaabaha muhiimka iyo in la soo celiyo muxuu ahaa waxaan anagaah routine immunizationka ama tallaalka caadiga ah oo goobaha caafimaadka laga bixin jiray hadda la dagaalankiisa aad baa waxaa loogu wadaa keliya supplementary immunizationki ama mataqaanaa tallaalkii muxuu ahaa zaahidka ahaa oo lagu zaahidinayay difaaca in lagu kordhiyo muxuu ahaa dadka waayahay marka waxaad iga sheekaysaa sideedaba cudurkani marka uu ku dhaco qofka maxaa ku dhacaya qofka hadda qofku wuxuu keenayaa marka hore xumad buu arkayaa qofka xumad buu isku arkayaa wuxuu arkayaa qoortii baa xoogaa yara adkaanayso shuban buu keenayaa marka calaamooyin calaamooyinka lagu arkayo ma ahan calaamooyin u khaasa cudurkan ma aha laakiin waxyaabaha u khaaska ee la arki karayo wuxuu noqonayaa muxuu ahaa markii dambe ama baralisigi ama niraaho muxuu ahaa ayaa imanaya baralisigi ama muxuu ahaa wuu naafoobaya xubin baa naafoobaysa guud ahaana markaad fiiriso cudurka hadda qof kasta qof kasta uu ku dhaco hadda cudurkii uma bukanayo adiga waxaa lagu qiyaasaa hadda masanbe cudurkan boqolkiiba sagaashan ilaa sagaashan iyo shan boqolkiiba qofkii calaamad uu develop garaynayo ama calaamad uu yeelanayo ama lagu garan karaya haba yaraatee maba jirtaba
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdikariim caseer cali oo ah khabiir cudurka dabaysha kana mid a dhakhaatiirta ku lugtale ololaha la dagaalanka cudurkaas oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayay waryahayga haarun macruuf